ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray wareegga toddobaad ee sahanka tusayaasha badan ee soomaaliya oo ayaa qabanqaabaday hay-adda istaatiiska qaranka soomaaliyeed sahankan iyo weliba laaka aruuri doona xogo muhiima oo ku saabsan caafimaadka walbarashada nafaqada ilaaliyowka awlaada biyo iyo nadaafadda si dowladda iyo ku qaadata go-aano ka salaysan xogo sax eh munaasabadda daafurka mashruucan iyo weliba gubro ku hay wasiiro ku tirsana xukuumadda soomaaliya xildhibaano aqoon-yahano wakiilo ku dareera beelaha caalamka iyo marti sharaf kale kulanka iyana lanku hadali muhiimadii lata in xog uruurin sax ah oo markaasi laku ogaado duruufaha dalka ku jira la sameeya cabdisalaan cabdiraxmaan agaasimaha hay-adda istaatiiska qaranka soomaaliyeed oo kulanka ku hadalay iyo xusay in sahanka tusiyaasha badan ee soomaaliya uu sahasaaro doono xogo laka diiri karo go-aano sax eh runtii farxad ayay tahay inaan dahfurno multiple indicator crater survey ama sahanka tusayaasha badan sahankan runtii waa mid muddo dheer soo socday ilaa labakunilabaatankoodu soo bilaabay shaqadiisa surveyga marka wuxuu noqon doonaa mid aada runtii muhiim u ah saan sheegay wuxuu ka koobnaan doonaa waxaa ugu yaraan laga heli doonaa boqol iyo lixdan iyo sideed indicator ama tusayaal kuwaasoo afartan iyo toddoba ka mid ah ay tahay indicatorada mataqaanaa sustainable development goalska aan ku report gareyno marka xogta soo bixi doonta waxay noqon doontaa mid mid muhiim u ah national transformation planka sababta markii plan la qorto lama ogaan karo horumarka planka laga sameeyey haddii aysan jirin data lagu cabiro horumarka la gaaray wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beenabeene ayaa hay-adda istaatiiska qaranka soomaaliyeed ka amaanay koronqaadowka iyo biliiryoka xogta soomaaliya oo sheegay in la jaan qaadasa sahanada caalamka kale
waxaan rabaa si gaar inaan u bogaadiyo agaasimaha guud ee hay-adda istaatiistikada qaranka tiimka dhammaan agaasimayaasha kasoo shaqeeyay barnaamijkan ee ah sahanka tusayaasha badan maanta de daafurkiisa halkan loo joogo ee soomaaliya amaba luqadda ingilishka mixka lagu dhaho aad iyo aadaan u bogaadinaya insha allah waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu bogaadiyo hay-adda statistikada qaranka mar kasta inay kor u qaaddo dalkeenna soomaaliya baahida ay u qabaan xoojinta iyo iyo maxaan ku dhahaa ballaarinta xogta soomaaliya loo baahan yahay ayakoo weliba baalkii la jaan qaadayo sarveeyada adduunyada ama globalka muhiimka loo arka inay soomaaliya qayb ka yeelato oo ay kow ka tahay arrintan hadda aan halkan u joogno daahfurkeeda oo ah mix uka dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac iyo sheegay intii xogtaan cusub iyo caawiyi doonta qorshayaasha dowladda ee laka yarayo saboolnimada waana laka hormaryo adeegyada bulshada